إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismillaah kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka bari ciidamada dowladda federaalk ayaa iskuul ku yaala magaalada muqdisho oo hubkooda la galay iyagoo lacag weydiisanaya maamulka nin ku shaqaysan jiray mootobajaaj ayaa lagu dilay magaalada dhagaxbuur oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato waxaa istaagay isku socodka deegaano ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kenya dowladda shiinaha ayaa ka faa'iideysatay xaraashka khayraadka badda soomaaliya iyadoo ay dowladda federaalka ka heshay saxiix cusub oo u ogolaanaya inay badda soomaaliya sidee doonto uga jillaabato haweeney lagu tacdiibiyey mid ka mid a xabsiyada ee itoobiya ku leedahay dhulka ay gumaysato ee soomaali galbeed ayaa ka xog warantay wixii ay la soo kulantay dowro socotay muddo maalmo ah ayaa loo qabtay beeraleyda degmada jannaale ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa badanaya askarta dowladda federaalk ee isaga baxsanaya jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidanka nusayareed ee bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar sawaariikh loo adeegsaday oo ka dhacay dalka suuriya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka bari maxamed muuday abo muslim ayaa faahfaahinaya gobolka bari waxaa ka dhacay shil gaadiid oo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo isaga hor yimid waddada shilka oo ka dhacay meel u dhow deegaanka khayaadsame oo hoostaga degmada carmo ee gobolka bari ayaa waxaa inta la xaqiijiyey ku dhintay hal qof siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen goobjoogayaashu waxay sheegayaan in labada gaari ee isku dhacay ay ahaayeen bas iyo gaari nooca xamuulka qaada ah oo loo yaqaano candhameedle dadka ku dhaawacmay shilka waxay isugu jiraan kuwa xaaladoodu culus tahay iyo qaar dhaawacoodu fudud yahay waxaana dhammaantooda loo qaaday degmada carmo gobolka beri ayaa ka mid ah gobolka beri ayaa ka mid ah gobolada ugu shilka badan soomaaliya waxaa goobo ay meelaha qaar waddooyinkiisu buuro leeyihiin taas oo ay si dheer tahay gaadiidka oo xawaare aad u sareeya lagu kaxeeyo jazaaka allahu khayran weriyaabo muslim ciidamada dowladda federaalk ayaa iskuul ku yaala muqdisho hubkooda la galay iyagoo lacaga weydiisanaya maamulka zakariya cumar ee warkaas faahfaahinaya mid ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan ayaa cabasho ka muujinayo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo albaabada isugu dhuftay iskuulka maamulaha iskuulkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sababta loo xiray iskuulka ay tahay lacago canshuuro ah oo aanan iyaga xaq loogu lahayn balse la doonayo in si qasab ah looga qaado magacay waa cabdifataax aadan mucalim muasaska muqdisho international schools waxaan dhibaato ku qabnaa degmada hodan dad ka tirsan maalin walba marka waxaa dhacay waxyaala aan canshuurtii waddanka ku jirin in iskoolka la yimaado mataqaana albaabkii la xiro hadda arrinta ugu dambaysa on ka cabanayna waxay tahay maalin dhaweyna waxaa la yimid in iskoolkii tilim la xiray waardiyan inta la wada lageeyey degmada hodan waxaan u tegay degmadan tegay gudoomiyaan la hadlay nin kaleo maxamed cabdullah lai sheegoo dadka soo xira macalimiintana waa is aragnay wuxuu ii sheegay in ay dhisayaan wadada lacag canshuuran ay soo qoreen lacagtaas waxaa la rabay yaa lagu leeyahay kuwa waxaa lagu leeyahay milkiilayaasha guriga waxaan u sheegnay milkiilayaasha la xiriirayna waan kaga soo qaadaynaa labaatanka bisha intaan la gaarin konkurka waa ka furaan haddana waxay ku xijiyeen inay macalin macalimiinta ka mid ahoo meesha maraya inay macalinkii haddana afduubtaan oo isgeeyaan ay degmada ku xiraan ilaa haddana macalinka degmada ku xiraya isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka mararka qaarkood iyagoo qoryahooda wata ay gudaha u soo galaan iskuulka halkaas oo ay ka sameeyaan cabsigelinta ardayda ku mashquulsan waxbarashada iyadoona inta ay dheer tahay afduubka ay u geysanayaan qaar ka mid ah barayaasha iskuulka haddii canshuur la leeyahay oo canshuurta waddankaan bixinanaya maamuliya jooga waxaan diyaar unahay in waara naloo jiro maxkamadna la geey nala xiro haddii canshuurta waddankaan bixin weyne laakiin arday maskiin oo xisad ku jira in qori lala soo dhex istaago in macalin iskoolka dhex maraayo inta la qabsado hadda uu ku xiran yahay degmada ku xiran yahay arrin ma- ma ahan qaanuunku meelay ka waafaqsan taha ma laha biniaadamnimada meelay ka waafaqsan taha ma laha dhowaan ayay ahayd markii guddiga waxbarashada iskuullada gobolka banaadir ay cabasho xoogan ka muujiyeen amaro lagu soo rogay oo ahaa in iskuullada ay fasaxaan muddo saddex bilood ah bahda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dhanka dowladda federaalka ay ka wajahayaan culaysyo xoogan nin ku shaqaysan jiray mootobajaaj ayaa waxaa lagu dilay magaalada dhagax buur oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed oo etoobiya gumaysato waxaa faahfaahinaya mar kale mudey wararka ka imaanaya magaalada dhagax buur ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay wiil soomaaliyeed oo bajaajle ahaa wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa suldaan cabdi khaliif waxaana dilka uu dhacay laba habeen ka hor iyada oo loo adeegsaday rasaas dadka magaalada ayaa tilmaamay in ay aada ugu argagaxeen dhacdadani lagu dilay wiilka bajaajlaha ah iyaga oo sheegay in aysan garanaynin cidda dilka geysatay waxaana loo badinayaa in ay dileen bajaajleyda axmaarada oo aada ugu badan dhulka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga meydka wiilka ayaa la helay xili dambe ilaa iyo haddana ma cadda cidda geysatay dilkani deegaanada soomaali galbeed ayaana waxaa badanaa ka dhaca tacdiyada ay si muuqato iyo si qarsoodiba u geystaan ciidamada new boolis ee etoobiya u shaqeeya
waxaa istaagay isku socodka deegaan oo ka tirsan gobolka waajeere ee ku hoos jira gumaysiga kenya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya gobolka wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya xoogga ku haysato ayaa waxaa laga soo sheegayaa in deegaanada qaar uu isku socodkii hakad galay sababo la xiriira biyo badan oo ka yimid dhanka buuraha ethoobiya iyo buundo muhiim u ahayd isku socodka oo la mari waayey buundada oo dhacda meel u dhow magaalo madaxda gobolka ayaa waxaa saameeyey biyaha roobka iyo kuwa qulqulaya iyadoo dadka reer wajeer ay sheegayaan in buundadan aysan helin daryeel iyo dhismo wanaagsan tan iyo markii kenya ku habsatay dhulka soomaaliyeed sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii xildhibaan lagu magacaabo ibraahim cabdi saney oo degan wajeer ayaa saxaafadda u sheegay in buundada ay ku dhacday nasiib darro kadib markii dhaqaalo badan lagu bixiyey haddana ay mar walba burburayso eedaasna waxa uu dusha ka saaray xukuumadda nairobi xildhibaankan ayaa intaa ku daray in go-itaanka buundadan uu saameyn daran ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada wajeer dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa waxaa si rasmiya uga muuqda astaamaha xorriyad darrada waxaana ka jira dib u dhac dhan walba ah halka dhulka kenya aada loo hormariyey dowladda shiinaha ayaa ka faa'iideysatay xaraashka khayraadka badda soomaaliya iyadoo ay dowladda federaalka ka heshay saxiix cusub oo u ogolaanaya inay badda soomaaliya siday doonto uga jilaabato maxamed damiin ayaa faahfaahinaya
shiinaha ayaa kaalmaha hore ka galay dowladaha ka faa'iidaysanaya tallaabadii uu sanadkii lasoo dhaafay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku xaraashay kheyraadka badda soomaaliya dowladda shiinaha ayaa waxa ay dowladda federaalka ka heshay saxiix cusub oo ogolaanaya in badda soomaaliya ay sidee doonto ugu jallaabato kalluunka noocyadiisa kala duwan taasi oo ay ku dalbanayso lacag aad u yar sida ay aqoon-yahanadu sheegayaan wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka axmed xasan aadan ayaa xaqiijiyey in heshiis cusub ay la galeen shirkad laga leeyahay dalka shiinaha oo qaabilsan kalluumaysiga si ay badda soomaaliya ugu faa'iidaysato waxa uu sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay heshiis la galaan shirkaddan hase ahaatee heshiiskan uu yahay mid cusub oo ka duwan kuwii ka horreeyey shirkaddan ayaa waxaa loo oggolaaday inay qaadato kalluunka nooca loo yaqaano tuunaha sidaasi waxaa ku nuuxnuuxsaday oo ka dhawaajiyey wasiirka sida aad ogsoon tihiin ama dadka kalluumaystada ay yaqaanaan waxaanu leenahay kalluun xilliyeed ee soomaaliya laba xilli soo mara sanadkii kalluunkaas oo loo yaqaana nooca tuunaha kalluunka ee nooc waa nooc guuro oo kalluun guuraha macnaha waxaa loola jeedaa safra oo baddaas indian oceanka iyo mediterraneanka iyo badda cas intaba isu mara sidaasuu xilli ku noqdaa xillina ka maqan yahay kalluunkaas ayaa dowladaha ku yaala maxay ahayd indian ocean dhaha oo dhan ay ka faa'iidaystaan waxaa jirta ayadoon ka tirsanahay oo la yihahda indian ocean tuna commission oo soomaaliya xubin member ka tahay marka kalluunka haddaynu anagu qabsanana waynu ka faa'iideynaa haddaynu qabsan weynana ee weyna dhaafaya marka kalluunkaas nuuca leloo yaqaana tuunaha nuucyada tuunaha ayaa lagula heshiiyaa inay qaataan ama ay maaragtay ay laysan loo siiyaa shirkadaha nuucaana wasaaradaha dowladda federaalka ayaa khamiis weliba kulankooda ku ansixiya heshiisyo aanay xog badan laga hayn oo ay la galaan shirkado shisheeye waxaana ugu badan kuwa boobka ku haya khayraadka soomaaliya bartamihii sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu xasan sheekh meel madal ah ka sheegay in badda soomaaliya ay ku jiraan in ka badan kun markab oo si sharci darro ah u xaalufinaya uuna dan u arkay inuu shilimaad yar ka qaato maadaama uusan hayn awood uu ku joojiyo boobkooda laakiin dhanka kalena wuxuu marar badan bulshada u sheegaa in shisheeyuhu ay horumar gaarsiinayaan soomaalida haweeney lagu tacdiibiyey mid ka mid a xabsiyada ay etoobiya ku leedahay dhulka ay gumaysato ee soomaali galbeed ayaa ka xog warantay wixii ay la soo kulantay waa kana mar kale zakariya cumar haweeneydan oo qayb ka ah dhibanayaasha la nool dhibaatada ay u geysteen maamulka soomaali galbeed ee deegaanada ay gumaysiga ku haysato xabashada etoobiya ayaa iyadoo ka waramaysay madal isku imaatin ah waxa ay ka warbixisay tacdiye ay kala kulantay qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala deegaanadaasi waxa ay sheegtay in marka hore lagu xiray xabsi ku yaala magaalada qabri dahro halkaas oo ay ku xirneed muddo sanad ah balse markii dambe laga soo wareejiyey rabbi subxaana watacaala bay u xisaaban yihiin biniaadanka xataa uma xisaabna dhibkii meesha ka dhacay waxaa weeye labada kun iyo saddexdii taariikhda raa yurub iyo aniga laygu xidhay magaalada qabri dahar sanad baan ku xidhnay anigoo waxaan galabsadeyna garanaynin maxkamadan laygeynin waxaan ku dhahay waxaasaa samaysayna aan laylahayn baan ku xidhnaa qabri dahar sanad markii lay soo daayey waalidkay wayla soo carreeno xaggan baa lay keenay waxoogaa kadib markaan jooga haddana waa laysoo xaabiyo jeelogaadeen baa laygu xidhay afar sanaan ku xidhnaa jeelogaadeen waxaa layga qabtay baabili markii lay soo waday baabili layga soo qaaday meel halkaas maxaa la yidhaahdaa ayar xeelka ma la ydhah mise mabraal xeelka ma garanay karaa mardho hoosteeda oo ciidanka milatariga deganaayeen baa lay keenay niman tigraaba ay soo afduubo gaari ugu soo afduubtay gaari u aas oo jajaban dhexdiisa ee anoo lugaya gacan ka katiinadaysan baa gaariga dhexdiisa lay fadhisay waa u aas jajabtay oo dhulka ku naban baa intii lay dhexgeliya anoo lugaya gacan ka xidhan
sidoo kale iyadoo sii wadata hadalkeeda ayaa waxa ay sheegtay in muddo afar sano oo dheeraad ah ay kusii jirtay xabsiga waxaana ay ka warbixisay tacadiyada joogtada ah ee loo geysanayo maxaabiista waxa ka jira xabsiyadaasi ma ahan wax la suuraysan karo ayay hadalkeeda ku cabirtay dhibaatada ay indhaheeda kusoo aragtay afartii sanan jeelogaadeen ku jira bil gudaheed afar jeer waa lay xukumay aniga hal bil gudaheedba afar jeer lay xukumay anoon maxkamad lay geynin awey naadi saxana waa tanaa xabsi qabso lix sanoo xadhiga oo waa maxay bil kadib haddana waa kanaa naadi saxanaawe waa kanaa afar sanoo xadhiga qabso xaggeen ka keena afarta sano dulmigii ka dhacay jeelogaadeen wax lasoo koobi karana ma ahayn wax laga sheekayn karana ma ahayn haweenka kuumul raacaya meesha ku dhimanaya ilmaha yare hooyadii kafkeeda ku dhimanaya dhibaatadii jeelka kasoo dhacday wax loo adkaysan kara maahayn waxaan ka sheekayn karna doona xataa waxaan makhraati ka ahaan usoo taagnaa maalinkii shan boqol oo wiil lasoo istaajiyey ee dharka laga furaya layidhi nin walaba ninka kaa soo horbax maseedigaaba ma dumaashigaaba ma kii waad hooyadii qabtaybaa mooj buuryada laysugu wada xidhay xataa waan taagnay raggii la wada qaaqaawiyey marka wixii meesha ka dhacay dowlad deegaanka masiibay ahayd masiibo intii ku dhimatayna allah u naxariisto intii ku jajabtee ku dhaawacantayna allah u boogadhayo annagana haddee dhibanayaal baan nahaye rabbiga un baan ka sugaynaa inu wax noo qabta aadamo kama sugayne asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka deegaanada soomaali galbeed ee gumaysiga ay ku haysato xabashida ayaa ka mid ah maamulada sida arxandarada ah loogu dhibaateeyo dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulkaas waxaana marar badan laga soo tabiyey dilal bareer ah kufsi iyo dhaca hantida dadweynaha iyadoona ay xusid mudan tahay in maamulkaasi arrintaas uu wakiil kaga yahay dowladda etoobiya
dowro socoto ee muddo maalmo ah ayaa waxaa loo qabtay beeraleyda degmada jannaal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warbixintaas soo jeedinaya maktabka dacwada deegaanka ugunji ee hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dowro diini ah oo socotay muddo shan maalin ah u qabtay beeraleyda ku nool jannaale iyo tuulooyinka hoostaga intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah kuwaasoo ay sheegeen inay wax badan ka faa'iideen sheekh jaamac cabdusalaam warsame oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay munaasabadii lagu soo xirayay dowladdan wuxuuna la dardaarmay dadka beeralayda ah waxaynu kalimaadkeena ka mid ahaa aayadda qur-aankayd watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan waataquu llaha ina allaha shadiid alciqaab war ilaahay ciqaabkiisa maaha kan bini-aadamku yaqaan ma waa jahanamo iyo qiyaamo jahanamada intaan la gaarin qiyaamada konton sano hor inaan la taagnaanayaa ben tacruju lmalaa'ikatu waruuxihin ilayhi fi yawmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana maaha toban kun maaha shan kun maaha kun ma waa hamsiin alfi sana hamsiin alfi sana ha ahaatee waa la taagan yahay fadhi male jiifna male sidoo kale qaar ka mid ah beeralaydii loo soo xiray dowladda ayaa ka warbixiyey kutubtii loo akhriyey waxaan nahay beeraleyda gobolada jinaale kuwa soo noqota gaar ahaan gobolada jinaale wilaayada wilaayada degmada jinaale ayaa dowladna qabatay kutub fara badan masha allah aan loo akriyey kutubta loo akriyo waxaa kamid ah xukmu taarku salaa ruunka uu leeyahay ninka ka tagay salaada oo aan aada ugu faa'ideysanay waxaa kaloo kamid ah mawqif alislaam min arriba ribada islaamka meesha ku taagan yahay iyo dhibka ay leedahay iyo aabaqasada ka dhalanayda waxaa kaloo in qaadanay walaale kitaabu ljihaad anagoo kamid ah beeraleyda ku nool degmada janaale gaar ahaan oo dowlada lagu soo gabagabeyey dowlada ugunji dowladaas waxay noo ahayd dowla muhiim ah dhowaan ay ahayd markii maktabka dacwada ee deegaanka kunyo barrow uu dowro u soo xiray dadka ku nool tuulooyin hoos taga degmada baraawe
waxaa soo badanaya askarta dowladda federaalk ee isaga baxaya jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe maxamed amiin ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in sodomeeyo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ay isaga baxeen furimaha dagaalka halka kuwo kalena ay naftooda u doorayaan inay isaga baxaan dagaalka iyagoo iibsanaya hubka ama isku dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ila wareedyo ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada ugu badan ay ka goosteen aagga deegaanka caddaan lixay oo hoostaga degmada ranurgood ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamadaasi ayaa intooda badan waxay u hayaameen dhanka hiiraan waxayna xoguhu sheegayaan in arrintaasi uu kaalin ku leeyahay cali jeyte guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan kaasi oo colaad ay kala dhexayso dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle cali jeyte ayaa dhowaan madaxda dowladda federaalka ku eedeeyey in hub iyo raashiin badan ay siiyeen ciidamada jooga shabeellaha dhexe balse kuwa deegaanada kala jooga ee colaadda la geliyey aanan waxba la siinin maadaama markii hore maleeshiyaadkan hadda goosanaya ay ahaayeen kuwa uu isagu hiiraan u diray ayaa waxaa la soo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu u diray gaadiid si uu uga soo qaado halka ay iska galaan labada gobol dhanka kale dagaal ayaa shalay askarta dowladda federaalka dhexdooda ku dhex maray meel u dhow degmada aadiyabal iyagoona hab qabiil u kala baxay dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay is arkeen ciidamo goosanaya oo hubaysan iyo ciidamo kale taasina waxa ay keentay inuu isku horimaad dhex maro ciidamada dhexdooda iyadoona ciidamadii baxsanaya ay socdaalkooda iska sii wateen dhowaan ayay ahayd markii duleedka degmada cali guduud ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo ahaa kolonyo u socotay dhanka muqdisho iyo mid ka soo laabatay labada dhinac midba midka kale ayuu uga shekeeyey mujaahidiinta al-shabaab waxayna halkaasi isaga dileen in ka badan toban oo uu ka mid yahay taliyo ciidan warkaasi waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon ku dhowaad toban ka tirsan ciidanka nuseyriyada ee bishaar lasad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar sawaariikh loo adeegsaday oo ka dhacay dalka suuriya telefishinka rasmiga ah ee maamulka nuseyriyada ee bishaar lasad ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan afar askari oo ka tirsan nidaamka lagu dilay afar kalena lagu dhaawacay weerar sawaariikh loo adeegsaday uu maamulka yahuuddu ka fuliyey nawaaxiga magaalada dimashq ee caasimada dalka suuriya wakaalada wararka ee nuseyriyada sana oo soo xiganaysa ila wareedyo militari oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee maamulkaas ayaa dhankeeda sheegtay in weerarkan lagu beegsaday fariisimo ciidan oo ku yaala nawaaxiga magaalada dimashaq islamarkaana ay sawaariikhda ku dhaceen dhanka buuraha aljawlaan ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda sida bacaadada u ah nidaamka dhiigii cabka ah ee ka taliya dalka suuriya waxa uu sheegay in qalabka difaaca hawada sare ay ka hortageen weerarkaas islamarkaana ay soo rideen tiro gantaalo ah waxaa dhifi naadir ah in maamulka yahuudda uu xaqiijiyo inuu isaga ka dambeeya duqeymaha ka dhacaya suuriya gaar ahaan dimashaq balse mar weliba kayaanka sahyuuniga wuxuu ku celceliyaa inay sii wadi doonaan ka hortagga iyo isku dayada ay ku doonayaan in iiraan ay ku xidideysato islamarkaana wujuud milatari ay ku yeelato suuriya warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa